يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا نلاعب البيضا في الهيجاء همتنا تناطح السحبا فالأعداء تخشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta shan iyo labaatanaad ee barnaamijka taariikhda falastiin oo ah xalqadii u dambaysay الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه qaybtii hore waxay inoo joogtay falastiin oo lugaha la gashay marxalad halis ah markii ay ingiriisku la wareegeen dhulkaas lana bilaabay yahuudiyeynta falastiin shacabka reer falastiin kama jawaabin xadgudubkan maxaa yeelay waxaa lagu soo galay xeelad iyo ballanqaadyo been ah jeer dambe ayayse ogaadeen xaqiiqda qaraar ee ah in ingiriisku doonayo inuu dhulka falastiin milki uga dhigo yahuudda intaa kadib waxay bilaabeen kacdoonno laba nooc ah fatrada koowaad waxay wadeen kacdoonno aan hubaysnayn oo socday intii u dhexaysay kii miilaadiyada ilaa dii miilaadiyada hogaamiyaashii horboodayay shacabka reer falastiin ayaa bilaabay inay wadahadal la galaan ingiriiska si loo hakiyo siismada yuhuudda ee dhulka falastiin laakiin wax natiijo ah kama soo bixin wadahadalladaas waayo ingiriisku kama gorgortamayn in yuhuudda la siiyo dhulka falastiin sannadkii dii miilaadiyada waxay kacdoonnadii reer falastiin isku bedeleen gacan ka hadal waxaa bilaabatay fatro cusub oo ah in jihaad looga hortago ciidamada ingiriiska iyo yahuudda dhoofka ku yimid waxaana fatradan barbilow u noqday sheekh cisudiin alqasaam raximahullah cisudiin alqasaam waa mujaahid ka soo jeeda dhulka suuriya wuxuu cilmiga sharciga ku soo bartay suuriya iyo masar markii uu ku soo laabtay dalkiisa wuxuu bilaabay dagaal ka dhan ah ciidamada faransiiska oo markaasi haystay dalka suuriya sheekhu wuxuu markii dambe u wareegay dalka falastiin isaga oo doonaya inuu halkaasi ka aasaaso jamaaco jihaadi ah oo la dagaalanta yahuudda iyo ciidamada ingiriiska kolkaas soo uu hawshiisa ku bilaabay hab qarsoodi ahi sheekh cisudiin alqasaam waxaa jamaacadii uu aasaasay muddo kooban ku biiray kun ruux oo ka mid ah labayntii bulshada wuxuu aasaasay garab milatari mid siyaasadeed garab dhaqaale iyo mid bulsho hadafkiisuna wuxuu ahaa in falastiin uu ka xoreeyo yahuudda iyo ingiriiska tii miilaadiyada ayuu cisudiin alqasaam si toosa ugu dhawaaqay dagaalka jihaadka ee ka dhanka ah yahuudda waxaana uu xilligaasi ku soo beegay iyada oo yahuud badan ay soo gaareen falastiin wuxuu ahaa kacdoon aad u dhiirageliyey bulshada islamarkaana sababay inay dhowr degaan dib uga qabsadaan gumaystaha inkastoo ingiriisku uu beegsi ku bilaabay dadweynaha maadaama uusan ka filanayn inay iska dhicinayaan labaatankii nofembar tii hijiriyada bil kadib markii uu cisudiin alqasaam ku dhawaaqay jihaadka ka dhanka ah ingiriiska ayuu shahiiday kadib markii ciidamada ingiriisku hareereeyeen goob uu ku sugnaa sheeqaasi sida taariikhda ku cad halganka ummadaha wuxuu ku dhismaa nafhurka dadka haliyeeyada ah cisudiinna waxa uu ka mid yahay dadka dhiiggooda ku qoray xuruufta muujinaysa inaan qudus la yahuudiyeyn karin a-sheykh cabdulilaah abukhaalid ayaana ka waramaya mawaaqiftii uu sheekhu lahaa iyo waxyaabaha gaarka ah ee lagu xasuusanayo maxamed ciziduun ibnu cabdulqaadir alqaasim ciziduun alqaasim lagu magacdheeryahay ninkaas waa nin suuriya horta nin falastiiniya maha la socdo kun sideed boqol iyo siddeetan iyo saddexdii buu dhashay noloshiisana waxay soo gabagabowday kun sagaal boqol shan iyo soddonkii oo ingiriisku ay ku dileen filistiin ku dileen cisidiin buu ku magacdheeriyay qasaam waa caalim muslim ah iyo daaciya iyo mujaahid iyo hogaamiye weeyaan wuxuu ku dhashay tuulo yaroo u dhow laadiqiya meesha le suuriya ku taalla ayuu ku dhashay kun sideed boqol iyo siddeetan iyo saddexdii sheekh marka saasuu ahaa isudiin hadalla mashhuuruu leeyahay kelmado mashhuura ayuu leeyahay oo laga laga qoray wuxuu leeyahay marka u horreysa sanadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo soddonkii wuxuu leeyahay waxaa la weydiiyey dadkii musaliinta isagoo imaam weeye musaliintu dadka wuxuu weydiiyey isagoo mambarka saaran hal antum muslimuun war muslimiin horta maa tihiin in yar markuu aamusnaana wuxuu yidhi kalaamkii uu sii watay wuxuu yidhi liannahu low kuntum mu'miniina lakaanat lakum cizatu mu'min haddaad mu'miniin tihiin sharaftii muminkaa layku arki lahaa ee gaaladan ay isu dhiibteen markaa dadku taxriidinaya hadallada kale laga qoray waxaa ka mid ahaa wuxuu leeyahay arraa'idu laa yakdibu ahlah anugu been idiin sheegi maya anugu runtaan idinku wadaa buu leeyahay waxaa kaloo ka mid ah hadallada laga guntay asudin alqasaam wuxuu leeyahay aljihaadu rafiiquhu alxirmaan jihaadka waxaa la saaxiiba in waxwalba lagu diido adduun laguma helo jihaadka nafta in lagu waayo wax kasta lagu waayo wuxuu u jeedaa baa laleeyahay wayaqsudu bilxirmaani alsabru cala almashaqa jihaadku waxa weeye in lagu sabro mashaqada iyo dhibta lagu saro kelimaadkaas kale waxaa ka mid mashhuurka ahayd inuu dadkii ku yidhi liyabci axadukum kulla shayin yashtari silaax midka idinka mida wax kasta ha gado uu gurigiisa ha gado maalkiisa ha gado beertiisa ha gado hubkuu ibsada nimayo wuxuu leeyahay haada aljihaadu nasrun wa ijtihaad jihaadkan waa guul ama waa shahaada marka aad buu ahaa nin wuxuu ahaa muxarida شيخ وينا
جيش الإسلام سيسود الويل لأذناب يموت سنطهر أرض الزيتون أقصانا حتما سيعود أقصانا حتما سيعود أقصانا حتما سيعود أقصانا حتما سيعود من يمن الإيمان أتينا رايات العزة تعلونا وجهتنا نحو فلسطين أقصانا حتما سيعود sheekh cisudiin alqasaam kadib waxaa falastiin ka soo baxay shakhsiyaad hor leh oo dogobyo sii saaray dabkii uu shiday si la isaga dulqaado gumaystayaasha yahuudda iyo ingiriiska sheekh farxaan assacdi oo siddeetan sanno jir ah ayaa istishaadka cisudiin alqasaam kadib hogaamiyey xarakada jihaadiga ah ee falastiin isaguna bilo kadib ayaa waxaa fursad ku helay ingiriiska waana la deldelay isaga oo sooman bil ramadaan gadaashii waxaa hogaaminta xarakada jihaadiga ah la wareegay sheekh cabdilqaadir al xuseyni waxaana ay xarakadu fulisay shan boqol iyo lix weerar oo nafurnimo ah sannadkii kun sagaal boqol soddon iyo lixdii isla sannadkaas dowladda ingiriiska ayaa usoo dirtay falastiin guddi sida dalab ah in falastiin laga dhiso laba dowladood oo ay falastiin iyo yahuuddu kala leeyihiin laakiin qorshahan waxaa si adag uga hor yimid reer falastiin oo ka biyadiiday in dhulka barakaysan qayb ka mid ah laga dhiso dowlad yahuuddu leedahay taasoo hadhow inta kale ku darsanaysa sidaa darteed waxaa sannadkii kun sagaal boqol soddon iyo sideeddii ay fuliyeen shan kun toddoba boqol iyo sideed weerar oo nafurnimo ahi sannadkii xigay ee kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii waxay mujaahidiinta falastiin fuliyeen saddex kun saddex boqol toban iyo shan weerar oo nafhurnimo ah howlgallada dhacay saddexdaa sano waxaa ingiriiska looga dilay toban kun oo askari halka reer falastiin ay ka shahiideen ugu yaraan laba iyo toban kun dadka muslimiinta waxaa xabsiga galay konton kun oo qof kuwaasoo boqol afartan iyo lix ka mid ah lagu fuliyey dil toogasho ahi ingiriiska ayaa dhankiisa burburiyey shan kun oo ka mid ah guryaha muslimiinta reer falastiin gumaystaha ingiriiska markuu arkay inaysan waxba isbedelayn wax walba oo uu sameeyey xaaladuna ku adag tahay waxa uu ku dhawaaqay inuu tuuray ballanqaadkii balfor ee yahuudda lagu siiyey dhulka falastiin iyo ballanqaadkii kale ee ahaa in falastiin loo kala qaybinayo yahuudda iyo muslimiinta ballanqaadkaas ayaa ka dhignaa cirbad daroogo ah oo lagu hurdasiinayay dadka muslimiinta ah kuwaasoo intay run u qaateen warka ingiriiska joojiyey howlgalladii jihaadiga ahaa in ingiriisku fuliyo ballanqaadkii uu sameeyey iska daaye wuxuu bilaabay inuu xoojiyo ololaha yahuudda lagu soo dejinayo dhulka falastiin maraakiibtiisana waxay ciidamada yahuudda ka soo daadguraynayeen daafaha dunida si yahuudda loogu deegaameeyo falastiin sanadkii kii waxaa dunida ka bilowday waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee dunida kaasoo caalamka u qeybiyey laba garab oo ay kala hogaaminayeen jarmalka iyo ingiriiska yahuudda oo ku garab ahaa ingiriiska ayaa codsaday in la hubeeyo si ay qeyb uga qaataan dagaalka sidoo kalena warshado hubka sameeya looga furo dhulka filistiin goortaas waxay xoojiyeen socdaalkii ay ku imanayeen falastiin iyaga oo ku andacoonaya in hitlerkii jarmalka hogaaminayay uu si daran u gumaaday yuhuudda oo xilligaasi ilaa iyo maanta gacanta ku haya warbaahinta inteeda badan ayaa buunbuuniyey qisada naasiyada waxay ku celceliyaan in hitler uu jarmalka ugu geystay gumaad intii uu socday waxa loogu yeeray dagaalkii labaad ee dunida waxay yahuuddu ku guulaysteen iyagoo aan dowlad ahayn inay guddi ku yeeshaan qaramada midoobay tanina waxay muujinaysaa in hay-addan ay qayb ka ahayd ololaha yahuudiyeynta ee dhulka filistiin wixii ka dambeeyey markii uu maraykanku nucleerka waxgumaada ku garaacay hiroshimiya iyo nakazaki oo ka tirsan jabaan waxaa talada dunida ku jilba fidsaday xukuumadda washington awooddii londonna hoos ayay u dhacday yahuudduna dhankooda waxay awrkoodii baas ku xiriirsadeen maraykanka kuwaas oo shirkoodii sannadlaha ahaa ee ka dhacayay london u wareejiyey maraykanka yuhuuddu waxay damceen in ciidamada ingiriiska ay ka saaraan filistiin si ay dhulkaasi iyaga ugu soo haraan laakiin ingiriiska ayaa ka biyadiiday arrintaas ilaa laga gaarayo wakhtiga uu go'aansaday oo ahaa kii kooxihii yuhuudda ayaa dhulka filistiin ka bilaabay howlgallo lagu beegsanayo saraakiisha ingiriiska si loogu qasbo xukuumadda london inay dadejiso ka bixitaankeeda dhulka filistiin hase ahaatee ee sannadkii tii waxay dowladda ingiriisku qaaday tallaabo ay keli kula noqonayso filistiin waxaana ka waramaya sheikh jaamac maxamed cuthmaan
tii oo dagaalkii labaad waxay ku magacaaban adduunka istaagay oo lagu kala awood roonaaday wuxuu ka mid ahaa ingiriiska kuwii guulaystay buu ka mid ahaa oo kooxdii kala jebiyey buu ka mid ahaa marka waxay sameeyeen jaamacadda carabta waxa la yidhaahdo si ay ugu danayso danaha ingiriiska ayaa la sameeyey markaas kii ayaa waxaa la sameeyey jaamaca duwal carabi wax loo yaqaano ururka jaamacadda carabta yaa sameeyey ururkaas ingiriiska ayaa ninkii markaa ra-iisul wasaaraha masar ahaa oo la odhan jiray mustafa naxaas baasha nin la odhan jiray ra-iisul wasaaraha masar ayuu wuxuu ku yidhi waxaan kaa rabaa inaad jaamaca duwal carabi aad samayso maxaa la rabaa in caalamka islaamka la kala jebiyo carab iyo loo kala jebiyo iyo muslimiinta kale saa ingiriisku inuu kala jaro rabaa oo inay khilaafadii ku fekeraan oo mar dambe ay iskaashadaan ama ismidoobaan buu diiday jaamacaddan iyadaa markaa ay bilaabantay carabta waxaa xor ka ahaa markaa toddoba dowladood inta kale isticmaar bay ku jirtay kuwan qudhooda isticmaar bay ku jireen laakiin isticmaar dadbano dusha laga haysto iska aha oo ingiriiska inta badan u talini dowladaha carabta jaamacadahaas marka lagu bilaabayey waxay ahaayeen dowladda masar suuriya urdun lubnaan ciraaq sacuudiya walyaman intaasay ahaayeen dowladahaasoo dhanna marka laga reebo yaman waa dowlado ku wareegsan oo xuduud la leh filistiin urdun xuduud mubaasharay la leedahay suuriya sidoo kale masar sidoo kale lubnaan sidoo kale ciraaqna waxaa u furan xadka dagaalkii way ka qaybgalen xataa toddobiyo lixdankii oo suuriya u furan ciraaq suuriya la leedahay xad la leedahay urdunna xad bay la leedahay ciidankoodu lug buu kusoo geli karay falastiin iyaduna sidoo kale sacuudigu waxay kala leeyihiin yuhuudda ama falastiin waxay xad kala leeyihin xagga badday kala leeyihiin oo meesha loo yaqaano mamar tiiraan iyo meelahaas badda casbay kala leeyihin xuduud kala leeyihiin marka waa dowlada falastiin ku wareegsan toddobadaa dowladood buu xushay ingiriisku wuxuu yidhi toddobadaa dowladood waa inay samaystaan urur midaysan oo jaamacadda carabta loo yaqaano falastiinna sad arti uu ka reebay kuma jirtuu dhahay marka nimankaas waxay rabeen oo qasdigoodu ahaa ingiriiska waxay ahayd inay carabta hal meel ku ururiyaan iyada u hogaansan iyaga u daneeya danahooda ay ku fushadaan falastiinna laga siibo oo laga dhex saaro muslimiinta iyo carabta laga dhex saaro oo iyada yuhuudda gaar loo yeelo ayay ahayd ujeedadu ahayd oo yuhuud la siiyo waxay kaloo yidhaahdeen oo qaraarka ka mid ah boqolkiiba lixdan konton iyo lix iyo bar dhulka falastiin yuhuudda la siinayaa taasoo iyadoo la ogyahay yuhuudda markaa ku nooleed falastiin waxay ahayd boqolkiiba labiiyo soddon bay iyagaa yaraa waxa ka badnaa reer falastiin baa ka badnaa xoog baa loo soo dejiyey yuhuudda waa la soo raray laakiin weli way yaraayeen boqolkiiba waxay ka ahaayeen dadka meesha degan boqolkiiba labiiyo soddon falastiintana waxaa la siinayaa boqolkiiba saddex iyo afartan baa la siinayaa dhulkaas shanta soo hadhayna waa magaalada qudus la yihahdo iyadu magaalo waxa weeye dawli yahoo yuhuudduna way sheegataa islaamku way sheegtaan nasaaradu way sheegtaan iyadu falastiinna gacan loo gelin maayo yuhuudna loo gelin maayo iyada caalamka kale iyo umar mutaxida ayaa xukumaysa yidhaahdeen marka dhibta jirta waxay ahayd qeybta falastiin la siiyey waa qeyb googo-an xataa isma haysato waa sidii booga yaryar ama dhibco yaryaroo yuhuud ku dhex jirto saasay ahayd arrintaa u dambeysa markaa falastiin ka dhacday ee ingiriisku hawshu qabtay u dambeysay taas bay ahayd markii ay xoogaysteen yahuuddii ku noolayd falastiin taa cagsigeedana dowladihii carbeed ee deriska la ahaa falastiin ay u diideen inay taageero siiyaan waxaa dhaqaaqay dadweynaha muslimiinta markii ay culimmadu wax iska dhicinta ku booriyeen al-imaam sheekh xasan albanna ayaa fadwooday in guud ahaan ummadda muslimka ah ay waajib ku tahay inay u jihaystaan falastiin si loola dagaalamo yahuudda waxaana fadwadaasi masar ka soo aqbalay axmed cabdilcasiis halka urdun uu ka soo dhaqaaqay cabdilatiif abuuquur ciraaqa isna waxaa ka soo baxay moxamed maxamuud assawaaf halka suuriyana uu ka soo nafiiray sheekh mustafa assubaaci oo ka mid ahaa culimmada waaweyn ee islaamka dowladihii carbeed ee ku midaysnaa jaamacadda carabta ayaa iyaguna dhankooda waxaa jiray dagaallo masraxiyad ah oo ay la galeen yahuudda kuwaasoo dhabta marka laga hadlo keliya ahaa olole lagu doonayay in yahuudda loogu xalaaleeyo dhulka filistiin halkii laga rabay dowladahan haddii ay daacad ka tahay difaaca filistiin inay hubeeyaan shacabka dhulkaas garab iyo gaashaanna u noqdaan waxayba hubka dhigis ku sameeyeen shucuubtii iyo dhallinyaradii muslimiinta ee qalabka siday kuwaasoo iyaga oo kumanaan ah laga soo tarxiilay alqudus iyo magaalooyin kale markii ay ku soo noqdeen waddamada carbeedna waxaa xabsiyo looga sameeyey masar urdun iyo suuriya ugu dambayntiina waxaa la ikhtiyaalay oo la dilay xasan albanna oo ahaa abaanduulihii shucuubta muslimiinta bixiyeyna fadwada la dagaalanka yahuudda sidaa fudud ayay yahuuddu kula wareegtay dhulka falastiin oo ilaa iyo maanta ku jira gumaysigooda kun sagaal boqol afartan iyo sideedii waxay kaga dhawaaqeen halka dowlad ay yahuuddu leedahay taas oo ay qaramada midoobay iyo dowlado badan oo caalamka ku yaalla ay maanta aqoonsan yihiin filistiin ayaa ku baxday shirqool wadajir ah oo ay iska kaashadeen dowladaha reer yurub waxaa loogu yeero qaramada midoobay iyo maamulada carbeed laakiin waxaa mucjiso ku noqday shisheeyaha caalamka in reer falastiin ay ka quusan waayeen dhulkaas wax walba oo ay ku sameeyeen iyo xasuuq walba oo ay u geysteen gaaladu halkii ay filayeen inay dabargo-aan muslimiinta falastiin waxay arkayaan mucjiso ah inayba sii tarmayaan daraasaad la sameeyey ayaa caddaynaya in haweenayda falastiiniyadda ah ay celcelis ahaan dhasho siddeed ilaa sagaal carruur ah oo wiilal u badan halka haweenayda yahuudiyadda ah ay dhasho labo ilaa afar carruur ah waana sida uu ku muujiyey arrintan abwaan moxamed ibraahim warsame hadraawi falastiin raggeedii figladiyo wadaamaha foosba foosma ku hubsaday facfac maysu dhiibeen filka xiga ma lagu simay cartan faylka ma u baxay fadal ma u xidhxidhan yahay faaruuq ma korayaa fiddo uur ma leedahay faaqid ma u calool galay faayo ma u mataan tahay falastiin ma geed baa halka faash ku laba dhaco laamuhu ka foofaan falastiin ma beer baa waqal fool eryaayo laga guro fariidko fufka dhala halyeeyada hadba fooda laga jaro falastiin falastiin ma beer baa haddaba maxaan ka baranaynaa taariikhda falastiin waana maxay faa'iidooyinka ku jira diraasaynta taariikhdan waxaa su-aashaasi ka jawaabaya a-sheykh mahad warsame abuu cabdiraxmaan taariikhdu waxay leedahay ahmiyad gooni ah layaabna ma lahan in saddex meelood meel ka mid ah qur-aanku uu noqdo qisas ka warramaya taariikho dhacay sidaa darteed haddaynu doonayno inaan wax badan ka fahamno culays badan oo jirana aan xal u helno waa inaan dib ugu laabannaa taariikhda ummadihii naga horreeyey meesha ugu sugan ee aan taariikhdaas ka heli karnana runtii waa kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo sunnaha nebiga sala allahu caleyhi wasallam arrinka aan ka baran karno taariikhda falastiin waxay tahay waxa keenay in dhulkaa barakaysan uu gacanta muslimiinta ka baxo waxaan ogaannay sidii muslimiintii naga horraysay qaarkood oo ay saxaabadu ka mid ahaayeen ugu guulaysteen inay gacanta islaamka ku soo celiyaan dhulkaas barakaysan taasoo ka dhigan in haddaynu doonayno xoraynta falastiin iyo guud ahaan dhulalka muslimiinta aan la nimaadno asbaabihii ay jiilashii hore ee wanaagsanaa la yimaadeen arrinka kale ee muhiimka ah ee aannu ka fahmayno taariikhda falastiin waxay tahay in dhulkaas uu yahay dhul islaam ee aanu ahayn dhul carbeed iyo dhul yuhuudeed midnaba haddii yuhuudda boqolaal sana dhulkaa maamulayeen ayna sidaas ku sheegteen waxaan soo aragnay in dadyow kale iyo ummado kale ay yuhuudda kaga horreeyeen degitaanka dhulkaas dhammaan kutubta munasalka ah ee towraad ka mid tahay wuxuu alle ku ballan qaaday in baytulmaqdis uu makaninayo dadka muslimiinta ah marka falastiin waxaa xaq u leh muslimiinta zaman weliba oo ay joogaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi calaa lisaani nebiyi muusa calayh salaam yaa qawmi idkhuluu alarda almuqadasata alatii kataba allaahu lakum walaa tartaduu calaa adbaarikum fatanqalibuu khaasiriin qaaluu yaa muusa ina fiiha qowman jabbaariina wa inaa lan nadkhulaha xataa yakhrujuu minha fain yakhrujuu minha fainaa daakhiluun qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhim adkhuluu calayhim albaab faida dakhaltumuuhu fainakum ghaalibuun wacala allahi fatawakaluu in kuntum mu'miniin gelitaanka baytulmaqdis wuxuu allah shardi kaga dhigay iimaan wuxuu kale allah aayad kale ku yidhi walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi adikri ana alarda yarihuha cibaadiya saalixuun waqfada kale ee muhiimka ah waxay tahay inaan ogaanno walaalayaal in qadiyadda falastiin ay tahay qadiyad caqiido oo aanay ahayn qadiyad ay leeyihiin qolo gaar ah ama ha noqdaan reer falastiin ama carab si guud waa qadiyad qusaysa qof weliba oo diinta islaamka aaminsan midabkuu doona ha lahaado dhulkuu doona ha ku noolaado maxaa yeelay waxaa dhulkaas ku yaalla masjidka saddexaad ee ugu qiimaha badan masaajidda muslimiinta kaasoo ah masjidul aqsa juqraafi ahaanna waxay ka tirsan tahay dhulka shaam ee uu allah barakeeyey in dhulkaas aanu ahayn dhul qowmiyad gaara ay leedahay ama dhul carbeed waxaad ku ogaanaysaa bal u fiirso hogaamiyaashii muslimiinta ee dhiig ee dheecaanba u huray xoraynta baytulmaqdis ma waxay ahaayeen dhammaantood carab waa maya bale badankood waxaan dhihi karnaa waxay ka soo jeedeen qowmiyada kale oo muslimiin ah sida kurdiyiin ama mamaalig ama atraag ama kuwo kale arrinka kale ee aan ka baran karno taariikhda falastiin waxay tahay in falastiin iyo dhul waliba oy muslimiintu leeyihiin aanay cadowga ku qabsan awood ay leeyihiin balse arrinkaas u suurageliyey muslimiinta oo dhexdooda iskhilaafay ama iyagoo jihaadka ka tegey sidaa awgeed ikhwaani fillaah waxaa loo baahan yahay in mabda'a jihaadka iyo caqiidada istishhaadka aan ku dhex faafinno bulshada muslimka ah si muslimiintu u difaacaan dhulkooda inta ka maqanna u soo ceshtaan qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illahi ihaaqaltum ila alard aradiitum bialxayaati addunya min alaakhira famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير مركا تاريخ ذا أن دغنو وأن وحك برنو اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر كبياجي سوماليادنا وكيلها تاريخ ذا وحا لو برتا دعدا ذا لو بيريا تكتدا لو بافيا كسكاغو إنو بكتا أبكا بذلكو كتغي intuu ku baraaray iyo intii baasaha lahayd si aan beri loo qaldamin سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا
xalqadan waxaan ku soo uruurinaynaa taariikh kooban iyo sawir aan ka bixinayno juquraafiyadda falastiin juquraafi ahaan falastiin waxay dhacdaa goob istaraatiiji ah oo u dhexaysa masar urdun suuriya iyo lubnaan kadib burburkii khilaafadii cuhmaaniyiinta waxaa dhacay heshiis qarsoodi ah oo ay dowladaha faransa iyo britain ku galeen in lagu kala qaybsado waqooyiga caalamka islaamka sida ciraaq iyo dhulka shaam heshiiskii wakhtigaasi dhacay wuxuu qeexayey in boqortooyada britain ay toos ula wareegto dekadaha kale ah xayfaa iyo cakaa balse heshiisku wuxuu oggolaa in dekadda xayfaa ay adeegsan karto dowladda faransa si taa la mid ahna waxay boqortooyada britain adeegsan kartaa dekadda skandaron ee ku taalla dhulka suuriya taasoo ay maamulaysay oo ay saami ahaanna u heshay dowladdii faransa kun sagaal boqol toddoba iyo tobankii falastiin waxay gacanta u gashay gumaystihii ingiriiska waana markii ugu horreysay ee ay reer yurub qabsadaan kadib markii uu horay uga xoreeyey salaaxuddiin al ayuubi bishii oktoobar kun boqol siddeetan iyo toddobadii isla sanadkaas labadii nofembar kun sagaal boqol toddoba iyo tobankii ayuu balfor oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ingiriiska soo saaray warqaddii cadaalad darrada ahayd taasoo nuxurkeedu ahaa in falastiin dhul deegaan ah looga sameeyo yahuuddii ku kala baahsanayd caalamka wakhtigaas waxay falastiin ka koobnayd gobollada ama deegaanada kale ah bi'ru sabca alkhaliil ghaza alqudus ashariif raamallah allud alramlah yaafa dulkaram naabolis xayfaa jiniin baysaan annaasiriya tabriya cakaah iyo safad dowladdii ingiriiska ayaa ka baxday falastiin kadib gumaysi socday ku dhowaad soddon sano oo xiriir ah waxayna ciidamadeeda ka qaaday dhulkaas kun sagaal boqol afartan iyo sideedii iyadoo aasaastay xukuumadda yahuuddu leedahay taasoo ay ku dhawaaqday siddeed saac ka hor bixitaankeeda dhammaan dhulkii falastiiniyiinta waxaa gacanta ku dhigay oo qabsaday yahuudda marka laga reebo khaza oo ay la wareegeen masaarida iyo addifa algharbiya ama daanta galbeed oo ay qabsadeen urduniyiinta waxayna toos uga go'day daanta galbeed dalka urdun kun sagaal boqol siddeetan iyo sideedii waxaa magaca daanta galbeed loogu bixiyey iyada oo dhacda gees ka mid ah webiga urdun waxaana daantan dhul ahaan soo gelaya buuralayda naabolis buuralayda alkhaliil iyo waadiga urdun magaalooyinka iyo manaadiqda waaweyn ee daanta galbeed hoostaga waxaa ka mid a bariga magaalada alqudus jiniin alkhaliil naabolis raamalla beytlaxem iyo dulkaram balse guud ahaan manaadiqda daanta galbeed waxay ka kooban yihiin koob iyo toban degmo oo kale ah jiniin doobaas dulkaram naabolis qalqiiliya salfiit raamallah iyo albiira ariixa qudus beytlaxem iyo alkhaliil guud ahaan dhulkan waxaa gumaysi ku haystay yahuudda si la mid ah deegaanadii ay horay u qabsadeen kun sagaal boqol afartan iyo sideedii dhanka kale qitaaca khaza wuxuu ka kooban yahay shan xaafadood oo kale ah waqooyiga khaza deyr albalax khan yunis iyo rafax ugu dambayntii barnaamijkan taariikhda falastiin wuxuu qayb ka noqonayaa barnaamijyo dhaxalgal ah oo ay samaysay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan tan iyo markii la aasaasay waxaana ka mid ah taariikhda tataarka qisatul andalus wax ka baro taariikhda islaamka halgankii daraawiishta dhulkii awowyaasheen alxuruub asaliibiya iyo kuwo kale
آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد لنا dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta shan iyo labaatanaad ee barnaamijka taariikhda falastiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu إنا سمعنا للجهاد مناديا صوت أتى للحق يدعو هاديا من فتية قاموا لوجه الله في قدس الرباط يقارعون العادية هم ثلة من خير أجناد الهدى قد شيدوا للمجد صرحا عاليا جعلوا الجهاد إلى المعالي غاية والله كان لهم نصيرا حاميا لفوا عصائبهم بهام رؤوسهم وجميعهم للنصر يهفو ساعيا إنا سمعنا للجهاد مناديا صوت أتى للحق يدعو هاديا من فتية قاموا لوجه الله في قدس الرباط يقارعون العادية رصوا الصفوف وأقبلوا بعتادهم والذكر والتكبير يعلو حاديا وسلاحهم إيمانهم بالله لا رب سواه للبرايا كافيا دكوا حصون الغاصبين بفيلق وقذائف شبت لهيبا طاميا إنا سمعنا للجهاد مناديا صوت أتى للحق يدعو هاديا من فتية قاموا لوجه الله في قدس الرباط يقارعون العادي